sidaa dambaana marka isaga saxiixa oo xukumkaa mucayankaee ilaahay u sugnaaday ma wax layskaga beegmayo calaa sabiili itifaaq layskaga beegmayaa oo sidii markaysa waxaan markaa ka dafiini yucsaru calayhi sida markaysa waxaan markaa yani wax la qodayo unoo dabeedna markaysagaa lagu lala kulmay un meel baa laysihi markaysagaa wax ka qota suuli ama ka qotaa laysi ama berked dabeedna waxaaba loogu tegay khasnad jiifta ninkani markuu meesha qodayay khasnada soo saaro markaysagaa isma lahayn oo rijaaskan la soo baxay waa ku beegmay ma sidaasoo kale unbuu xukunka ilaahay ugu beegmaya mise amaarad ku tusiso xukunka ilaahay lagu garto ayaa jirta oo mujtahidku uu daliishanayo uu raacay bacdi baa yidhi markaysaga waa ka dafiini yucsaru calayh yani marka waxa weeye tawfiiq baa lagu helaayo tawqiif laguma helo oo bimacnaa waxa weeye daliil iyo amaarad ku tusinaysa xukunka ilaahay mucayankii ma jiro laakiin tawfiiqun ilaahay waafajiye un baa lagu hela sawaabku waxa weeye siday jamaahiirtu ku tageen waa in markaysa waxaan amaarad ku tusisaa inay jirto amaaradaasi qaci ha ahaato ama dani ha ahaato waa arrinku ku sheegay falxukmu fii madhabihi mucayanu lahu cala صaxiixi ma yubayinu amaara qaciya ama markaysagaa daniyatay doontaa noqon haddaba xukumkaa ciddii ku beegantaa waxay leedahay markaysaga waxa sawaab bay yeelanaysa oo waxay yidhahdeen culammadu inuu waxa weeye xukunkaa mucayanka ilaahay agtiisa ka ahaaday inuu asiibo ma mukallaf buu ku yahay mise mukallaf kuma haysa waa awoodiisa inuu bixiyo ama ha asiibo ka ma yaanu asiibine ayuu mukallaf ku yahay inuu awooddiisun bixiyo laba qowl baa ku sugan oo bacdi baa waxay yidhaahdeen may mukallaf wuxuu ku yahay xukumkaa inuu asiibo qaar kale waxay takliifu maa laa yutaaq baa ka laasimaysa marka sidaas aawadeed waxa weeye mukallaf wuxuu ku yahay isagu awoodda inuu bixiyo marka xataa haddii lagu tago qawlka ah mukallaf wuxuu ku yahay xukunka inuu asiibo ilahay agtiisa mucayanka ka ah xataa haddii kaa lagu tago hadduu khato oo seego markaysagaa waxa uu leeyahay yani sawaab buu yeelanaya waa maajurun ajran waaxida hal ajar baa la ajar siinaya oo waxa lagu ajar siinaya waa maxay culammadu waxay yidhahdeen khataa wuu gefay ajar lagu siin maayo oo waad geftay ajarkan qaada maa ee maxaa lagu ajar siinaya laba qowl baa ku sugan oo bacdi culamada ka midi waxay yidhaahdeen qasadkiisa uu xaqa u qasdiyey iyo ijtihaadka uu bixiyey labadaasoo isla socdu ajarka ku helay bacdi kalea waxay yidhahdeen qasadka uu xaqa u qasdiyey ayuu ku helay sida horaa fiican yacni qasadka iyo ijtihaadka ijtihaadku haddii aanu awooddii aanu wada bixin oo aanu markaysa waxa taqsiir wax la yidhahdo aanu la iman ajar heli maayo wahuwa aasimun mata maa qasara waaynu ku arki doonaa marka sidaas aawadeed haddii awooddii aanu wada bixin marka ajar heli maayo waa dembaabayaa marka awooddii wada bixinta uu wada bixiyey ayuu marka ajarka ku helay ee qasadka wanaagsanee la socdo ee qasadka wanaagsan oo keliya miduu ajarka ku helaya maaha waxaana u daliila kaas markaysagaa taqsiirka ijtihaadka ku sameeyey qasadkiisu haba wanaagsanaadee ajar heli maayo waana sidaynu markaysagaa ka akrinay yani markaa sharxulkawkabka waxa uu yidhi wawaxid markaysaga yani keliye almusiiba markaysaga kii asiibay fi lcaqliyi markaysaga ay fi lamri lcaqliya arrinka markaysaga caqliga wuxuu ujeedaa usuulu diyaanaat ictiqaadaadku ka tilmaamaya caqli waxay ugu magacaabay in caqliga loo deliishan karo markaysaga yani ayna ku xidhnayn umuurahaas markaysaga ictiqaadiga bacdi ka midi aynay ku xidhnayn oo keliya markaysa waxaan markaa sharci daliishadkeeda saas muraadkaasay uga jeeda wa malikun shiikha malik la yidhahda ra'aahu musiibku inuu waaxid yahay wuxuu ku arkay fi lfarciyi markaysa waxaan markaa masaa-ishii farciga ahayd ee fiqiga ahayd ayuu yihi musiibku waa keli falxukmu xukumku fii madhabihi madhabtiisa gudihiisa yani markaa ra-awda waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weye wuxuu ku ogaaday musiibku inuu keli yahay fi lfarciyi fi lfarciyi baa mafcuulkii labaad maqaamkiisii degtay falxukmu xukumku fii madhabihi madhabtiisa gudaheeda mucayanu mid la cayimay weeye fii madhabihi ay calaa madhabihi madhabtiisa marka lagu socdo mucayanu mid la cayimay weeye lahu cala saxiixi waxaa u sugnaaday markaysagaa xukumka mucayanka qowlka saxiixa marka lagu socdo maa yubayinu wax caddeeyo oo muujiya mukhtiuhu markaysagaa xukumkaa sawaabkaa ciddii markaa seegtaa wain calayhina xatama aba ku waajibto ay wain xatama calayhin xatama aba ku waajibto isaabatun asiibitaan oo xaqa markaysaga asiiba aba ku waajibto mid lagu kelifay ha noqdee lahu sawaabu irtasama yani sawaab baa markaa u sugnaaday waman ra'aa kula musiiban yactaqid liannahu yatbacu danna almujtahid waman ra'aa ki markaysa waxaan markaa yani u maleeyey kullan markaysagaa mid kasta musiiban musiib inuu yahay yactaqidu wuxuu ictiqaadsan yahay liannahu laamku waa ziyaade annahu inuu isagu yani xukunku yatbacu raacayo danna almujtahid mujtahidka malihiisa inuu raacayo aw sama ma ama meeshaa waxaa ku sugan ma aw sama ama waxa ku sugan yani markaa halkaas maa law cuyina alxukmu xakam wax haddii xukumka la cayimi lahaa oo la sheegi lahaa xakama uu ku xukumi lahaa bihi isaga lidar'in yani daaficitaan yani markaa mafsado la daafacaya darteed uu ugu xukumi lahaa aw lijalbin ama maslaxaa shiiditaan la soo jiidayo darteed uu ugu xukumi lahaa qad alama markaysa waxaan markaa yani markaa dar'igaa iyo mafsadadaas oo markaa qad alama markaysa waxaan markaa ay qad waqaca dhacay lidaa yusawibuuna fi ibtidaa'i sidaas darteed bay ku sawaabnimo xukminayaan fi ibtidaa'i bilowga ayay markaa ku sawaabnimo xukminayaan iyo walijtihaadi ijtihaadka ijtihaadan waa asiibay duuna alintihaa'i dhammaadka markaysagaa kuma sawaabnimo xukminayaan iyo walxukmi xukumka markaysagaa kuma sawaabnimo xukminayaan waxa uu halkana inagu tilmaamayaa qolada musawibada la yidhaahdo laba magac bay isu kala bixiyeenoo qolana waxaa la yidhahdaa mukhaia baa la yidhahdaa oo waxbay ku khata'nimo xukmisaa mujtahidiinta qaarkood bacdina musawibaa la yidhahdaa yani mujtahidiinta waa iska wada sawaabisaa ee waxay tidhahdaa waa wada musiibiin qaalat ilmusawiba iyo qaalat qaalat yani almukhai'atu baad arkaysaa iyagoo leh mukhai'adii iyo musawibadii musawibadii baa saa tidhi o mukhai'adii baa sidaa ugu jawaabtay oo sidaas marka ay cabirayaan qolada musawibada la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen xukunka ilaahay qabla ijtihaadilmujtahidi xukun mucayana ilaahay masaa-isha kama laha laakiin malaha mujtahidka ayuu markaa xukunka ilaahay raacaya siduu maleeyaaba xukumka ilaahay bay noqon sida male ama sida male a wuxuuna mid ugu dhac iyo biixanan bilko siduu waxa weeye markaa maleeyaaba waxay noqonin xukumka ilaahay bay iska noqon sidaasay yidhahdeen ama waxay yidhaahdeen marka waxa weeye musawibo musawib waxaan waxaan u odhanaynaa musiib waxaan u odhanaynaa xukunka ilaahay malaha mujtahidka markaysaga waxaan markaa haddii aan la odhan waaba raacaya waxaa meesha ku sugan hadduu sida xukumo iyo hadduu sida xukumoba cillo ama munaasabo xukumka keensanayso sidaa in loogu xukumo keensanayso hadduu sidan ku xukumo munaasabo keensanaysaa xukunka kusugan yani ku sugan meesha hadduu sida kale ku xukumi lahaana munaasabo keensanaysa markaysaga haddii xukumka la cayimi lahaa in loo sababayn lahaayo cillo looga dhigi lahaa iyo munaasabo arrinkaas oo mid walba markaysaga waxaan markaa waa barqadherego gees kasta markaysaga waxaan waxaa laga helayaa munaasabo markaysaga xukumkii loo cillayn karo haddii xagga markaysaga xukunka loo ridiyo haddii xagga loo ridiba midnaba cillo waayi maayo cillo munaasib ah ayaa meesha taalla gees kastaba markaysaga waa laga helaya cillada sidaas aawadeed bay markaa musiibin u yihin wiila bacdi kale waxay yidhaahdeen musiib markaanu leenahay ugama jeedno cinda allahi xukumkaabay asiibeen laakiin waxaanu leenahay markaysagaa waa musiibun ay ijtihaadan ijtihaad ahaan buu asiibay a oo wixii loo diray waa la yimi isagu ila ijtihaad baa lagu yidhi laakiin ma lihin xukum ahaan buu asiibay oo markaysagaa xukumkii ilahay agtiisa mucayanka ka ahaa buu asiibay markaa ugama jeedo idan qolada caynkaasoo kale iyo jamaahiirtu khulfi khilaafkoodu waa khulfi lafdi ah mar hadday leeyihin xukumka ilahay agtiisa malihin waa musiib ee ijtihaadaan buu asiibay baan uga jeednaa ee musiib saasaan iskaga magacownay eray mujmila isticmaaleen oo waxa weeye inay jamaahiirta khilaafsan yihiin marka aada moodayso ku moodsiinaya laakiin markaysa waxaan yani dib bay waxay ka noqdeen muwaafiqiin bay ka noqdeen marka sidaas aawadeed waxa ay tahay khilaafkoodu khulfi lafdiya buu noqonaya xoogaa markaysagaa muxaqiq waxbuu ka yaro sheeganayaa beytkan aw sama maa law cuyina alxukmu xakam bihi lidar'in aw lijalbin qad alam oo waxa uu odhanaya markaysa waxaan markaa xaawala shaykhu raxmat ullahi caleyh an yuwadixa macnaa hadihi alabyaad walakinahu xaawala almuxaal wax mustaxiiluu doono isku kelifay inuu markaa a oo abyaadan macnahooda yani markaysaga waxaan in lays yidhahdo waadixiyo caddeeya mustaxiil baaba iska tahay buuhi oo waaba wax markaa mustaxiil agtiisa ay ka tahay marka fashaykhu wahuwa huwa karara alkalaama kasiira mubaalagata fi iidaxi macna alabyaati lishucuurihi bitacaqudiha wamaca dalika lam yazal macnaahu fi gumuudin binisbati lii wallahu tacaala aclamu buu yidhi markaa muxaqiq sheikhu markaa inuu caddeeyuu doono hadalkii wuu aada ugu celceliyey meeshana markaysa waxaan markaa waxa weeye marka yani tawdiixeedu adeg yahay dee waa la iskaga meeraalaystaa wadaadkii markaysaga waxaan markaa kitaabka dhigayey waa kii markaysaga war ma idin baxday intuu cabbaar ku meeraalaystay markaasaa inkaar qabiix xerta xer waliba inkaar qabay leedahay bay yidhahay inkaar qabiix xertaa la hadlayo dabeedna markaasuu ku yidhi sheikha wadaa bayna ku baxsanayn waman ra'aa kii markaysaga waxaan markaa ogaada kullan mid kasta oo waxa weeye markaa yani ka mida mujtahidiinta musiiban musiib inuu yahay markaa ku ogaada yactaqidu waa ictiqaadinaya liannahu ay annahu laamku waa iska ziyaade annahu markaa isaga markaa xukumku yatbacu inuu raacayo danna almujtahid malaha markaysagaa mujtahidka inuu raacayo oo siduu maleeyaaba tumaatig ahaan baaba iska noqonaysa xukumka ilahay alla hadalku fool xumaa aw sama maa law cuyina alxukmu xakam ama meeshaa waxa ku sugan maa law cuyina haddii la cayimi lahaa alxukmu xukumka la cayimi lahaa xakama bihi uu ku xukumi lahaa lidar'in yani daaficitaan mafsado uu daafacayo darteed ugu xukumi lahaa aw lijalbin maslaxa la soo jidaya darteed uugu xukumi lahaa meeshii walba sida u xukumoba waxa ku sugan sidaas markaysaga cillo munaasiba xukumku inuu sidaa noqdo ku ansaxayso maxaa meel walba sii dhigdhigay hadduu xagga ku xukumo uu yidhahdo xalaal weeye munaasaba xukumku markaysaga inuu sidaa noqdo keensanaysa cillo no keensanaysa ayaa shayga ku sugan oo hadduu yidhahdo xaaraan weeyana cillo keensanaysa inuu xaaraan noqdaa iskaga sugan gees walba waa ku jirtaa markaysaga waxaan cilladu xag iyo xaggaba waa ku sugantay qad alam yani markaysa waxaan markaa kaasoo waxa weeye qad alam yani darciga ama jalbigaasoo qad alam yani ay qad waqaca dhacay waa iska tamaambay lidaa yusawibuuna fi ibtidaa'i sidaas darteed bay ku sawaabnimo xukminayaan fi ibtidaa'i bilowga markaysaga ayay ku sawaabnimo xukminayaan iyo walijtihaadi ijtihaadkay ku sawaabnimo xukminayaan oo bimacnaa musiibun ay ijtihaadan ijtihaadaan buu asiibay laa xukman baabay leeyihiin xukum ahaan ma asiibina ijtihaad ahaan buu asiibay bay leeyihiin duuna alintihaai dhammaadka xaggiisa markaysa waxaan markaa kuma yani sawaabnimo xukminayaan iyo walxukmi xukumka xukum ahaan ma asiibin iyo dhammaad ahaan wuxuu ku dhammaaday laakiin bilow ahaan waa asiibay saas yadaa bay yidhaahdeen wahuwa waaxidun mataa cuqil fi lfarci qaaicun walaakin qad juhil wahuwa markaysa waxaan markaa musiibku waaxidun markaa mid keliya weeye mataa cuqil goorti markaysaga la ogaado fi lfarci faraca markaysagaa lagu ogaado yani markaa qaaicun yani markaa yani daliil qaaica lagu ogaado walaakin qad juhila hase ahaatee markaysa waxaan markaa laga jaahil noqday oo mujtahidku markuu yani khilaafay waa qaaica waa ka jaahil buu ahaa waxa uu inoo tilmaamayaa markaysagaa yani inay culamada markaysaga waxaan markaa in badan oo ka mida ilaa qaar ka yidhaahdeen way isla ogol yihiin culammadu yani masaa-isha furuucday kala qaadayaani way isla ogol yihiin haddii qaaic ku sugan yahay daliil qaaici inuu musiibku waaxid yahay laakiin daliilku haddaanu qaaic ahayn oo aanu ahayn markaysagaa daliil qaciya oo aayad qur'aanoo markaysaga qaciyatu dalaala ah oo mas'alada sariix ku ah haddaanu ahayn ama xadiid mutawaatir oo qaciyu dalaala aanu ahayn ama ijmaac qaciya haddaanu ahayn intaa midnaba haddaanu ahayn buu khilaafkaa hore ku gaar yahay laakiin haddii daliil qaaطici ku sugan yahay itifaaq weeye bay bacdi yidhaahdeen in waxa weye musiibku waaxid yahay bacdi kalaa yidhi war khilaafkii tii hore kusugnaabaa ku sugan markaa meesha wax ijmac la yidhahdo ku sugan oo ku jiraa ma jiro ee waxa weeye markaa jamaahiirta qabuun baa jamaahiirtii hore ka fara badan oo markaysa waxaad markaa inta inta sidan qabtaa way ka sii fara badan tahay inta musiibku inuu waaxid yahay masaa-isha fiqiga oo dhan ka qabta oo bacdi kale oo markaysaga musiibku inaanu waaxid ahayn qabay ayaa qaadic markuu ku sugan yahay markaa faraca yani markaa waxa weeye yani markaa iyaguna markaa yidhi markaa musiibku waaxid ma aha kaa qaaicu ku sugan yahay alaa kulli xaal waa ama qaaica ku sugnaada ama yaanu ku sugnaadee musiibku mar walba waa markaysaga mid keliya xadiidkaana kutusinay munaadarada iyo markaysaga waxaas inay buraan baana ka dhalanaysa yani marka celinta la yidhi kitaabkiiyo sunada u celiyana macno ma yeelateen hadduu mujtahid kastaa musiib yahay waa cadda wahuwa markaysa waxaad markaa yani musiibku waaxidun mid keliya weeye mataa cuqila goorta lagu aqoonsado fi lfarci farca gudihiisa qaacun markaysagaa daliil qaaطica walakin qad juhilaha si ahaatee markaysa waxaa laga jaahil noqday oo waxaa markaa walaakin qad juhila uu kaga jawaabaya kaanahu in la yidhi haddii daliil qaaطici ku sugan yahay maxaa markaa laysu khilaafay markaasuu yihi markaysaga waxa uu khilaafay de culamada ciddii khilaaftay ee waanay garanayno markaa jaahil bay ka ahayd oo ama markaysagaa daliilkaasi waanu gaadhin qaciga ah yani ama iyagaaba markaysagaa si kale ta'awulay ama mansuuq iyo wax lamida umaleeyey wa huwa aasimun mataa maa qasara wa huwa mujtahidku aasimun mid dambaabay weeye mataa maa qasara markuu markaysagaa taqsiiru sameeyo uu gaabiyo fii nadarin markaysaga aragtida markaa uu samaynayo iyo istidlaalka uu wax daliishanayo iyo fakeraadda uu ka fekerayo markuu ka gaabiyo waa mid dambaabay wafqan ladaa man qadara yani wifaaqay isku waafaqsan yihiin darteed ayuu markaysaga aasim ku yahay ciddii markaysa waxaad markaa garanaysa ee culamada ah ee usuul taqaana dhammaantood ay isku waafaqsan yihiin bimacnaa waxau inoo tilmaamaya marka lagu leeyahay marka waa maajuur mujtahidku inay tahay waxa weeye markuu awooddiisa wada bixiyo wax taqsiir la yidhaahdo aanu la iman laakiin hadduu ishakarado a islaanti waxay tihi ninka qarada ali inantayda kama dhali waayena waa ishakaranayaa hadduu ishakarado oo waxa weeye markaysaga ijtihaadkii wada samayn waayo oo bacdi ka mida ijtihaadkii buu bixiyey oo bacdi ka mida isagaan bixin buu xukumkii qac ka siiyey xaaladda noocaasa wuxuu noqonayaa inuu waxa weeye aasim inuu yahay oo dambaabay inuu aasim yahay xaaladda uu taqsiirka la yimina culamadu waa isla ogosho waa isku waafaqsanta wafqan ladaa man qadara saas aawadeed buu markaysagaa jamculjawaamici wuxuu odhanayaa wamataa qasara mujtahidun asima wifaaqan goorta markaysa waxaad markaa mujtahid uu taqsiir la yimaado uu markaysaga yani markaa dembaabay yani waana la isku waafaqsan yahay inuu dembaabay sidaas iyadaa buu markaysaga ka tilmaamaya ou ka cabiray ka sidaa laga warramaya waa kii xadulijtihaad gaadhay adawaatul-ijtihaad ay wada xaasil u tahay ee bacdi ijtihaadkii klamiday bacdi ijtihaadkii ka mida la yimi oo bacdina aan la iman ba xukunkii ku degdegay bal kaan xaalatulijtihaad ba gaadhin isaga ka warran ee dabeedna ijtihaad isku kalifa ee yidhahda waa ijtihaadna taas iyadaa markaysa waxaan culamadu waxay isku waafaqsan inuu aasim yahay waayo markaysa waxa markaa uma banaana inuu waxa weeye iyadoo aan markaa mansibulijtihaad aanu gaadhin inuu yidhahdo waa iska ijtihaadna wax jaa-is u ah ma aha oo ma u banaa saas aawadeed buu nebigu sala allahu alayh wasalam yani saxaabadiisa bacdi ka midii markay cilmi la-aan iskaga fatwoodeen ayuu wuxuu markaysagaa ku yidhi qataluuhu qatalahum allahu anlaa sa'aluu ida lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aalu yani uu habaaray nebigu sala allahu alayh wasalam qataluuhu qatalahum allah maxaa loo habaarayaa yani waxa weeye ahlulijtihaadkayna ka mid ahayn siduu rafculmalaamkaba uu ku sheegayo markaa shaykhulislaam ibnu taymiya ahlulijtihaadkayna ka mid ahayn oo xaddulijtihaad baynay gaadhin marka xukunkan ay iska sheegeen ee ay ku tallaabsadeen yani waxay tahay markaysagaa mid ay ku dambaabayaan sidaas aawadeed buu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi hal laa sa'aluu ida lam yaclam waxaana ilaahay uu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadkana waxaa loo qaybiya laba qaybood qayb markaysa waxaan markaa yani min aladiina yaclamuuna ahaaday oo ka mid ahaaday oo markaysagaa la yidhi marka iyagaa waxa la weydiiyey waajibkooduna uu yahay inayna qarin ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayanahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanhum allahu yalcanhum allaacinuun ila ladiina taabuu iyo bacdi waxa weeye waajibkoodu ay tahay inay markaa cid su'aalaan laakiin ina yidhaha ijtihaad baan isku kalifnay wax saa'iq u ah markaysagaa ma ah taana waa la isla ogoliyey waxaynu noqonaysaa qawlun cala allahi bigayri cilmi an taqulu cala allahi ma laa taclamuun walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm yani marka adilo badan oo mawduuca ku soo aroortay baa laga qaadanaya ahlu cilmiguna itifaaqiyay soo rareen waxaanu ka mid noqonayaa markaysaga axad lqudaati halaaa yani ama wuxuu noqonayaa axad alqaadiyayni fi nnaar labadii qaadi ee naarta gelayay buu ka mid noqonaya alqudaatu halaaa qaadiyaani fi nnaari wawaxidun fi ljanna rajulun carafa alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi ljanna warajulun lam yacrif ilxaqa waqadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi nnaar lama kala farqin baa lay inuu asiibo iyo inaanu asiibo xadiiska burayda sunanki iyo keyrkii waa soo wariye waana xadiis saxiixa sharxu sunnaha wuxuu baqawi ku soo wariyey inuu waxa weeye markaa cali bn abi aalib inuu marka uu yidhi yani markaa yani saddexda markaa qaadi isagoo sheegaya ayaa waxau ihi qaadiyaani fi naari waaxidu fi ljanna rajulun ijtihada faakطa'a fahuwa fi nnaar nin ijtihaaday oo ijtihaadkii ku gefay naartu isaguna ku jira muraadka looga jeedaa waxay tahay sida baqawiba caddaynayo waa nin ijtihaaday xaddul ijtihaadna aan gaadhin ee isku kalifay ijtihaadkiisu wuxuu iska noqonaya un markaisaga muqasaru fiih marka waxa weeye aasim weeye oo markaysaga ma aha markaysaga isagu hawaab mid helaya ma'juur ma aha ee waa aasim waa mid dembaabay oo qawl calallahi bigayri cilmi buu ku dhacay mansibkaasna markaysaga ma lahayna ahlucilmiga inuu su-aalo ayuu lahaa sidaas iyadaa baa laga tilmaamaya looga jeeda marka yani riwaaya markaysa waxaan markaa xaakim uu soo wariyey oo xadiiskan markaa alqudaat alaaa qaadiyani fi naari waaxidu fi ljanna ayaa nabiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam fama baalu ladii yukhti kan khaطa'ay muxuu xaalkiisu yahay yani markaa la garay waxa weeye kan markaysaga isagu iska badheera ee xaqi isagoo garanaya cadig u khilaafay ee jawrka la yimi laakiin ninkan khaطa'ay xaalkiisu muxuu yahay markii sidaas iyadaa nabiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam waxa uu ku jawaabay inay ahayd inuu markaysa waxaa markaa yani cilmi la-aanteed inaanu waxba odhan fama baalu ladii yukhti qaala danbuhu an laa yakuna qaadiyan xataa yaclam lafdigaasu ahaa imaamu dahabina kabairka waxa uu ku tilmaamaya sanadkiisu inuu qawi yahay dembiga uu galay waxa weeye waa inaanu markaysa waxaan markaa dembuhu an laa yakuna qaadiyan inaanu markaysa waxaan markaa qaadi inaanu noqon ilaa markaa waxa weeye uu aqoon u yeesho aqoon inuu u yeesho ilaa ay taasi dhacdo inaanu markaysa waxaan markaa qaadi aanu noqon marka calaa kulli xaal yani waxa weeye maadaama laynoo sheegay mujtahidkii xaddul ijtihaad gaadhay taqsiir markuu la yimaado inuu aasim yahay culamaduna isku waafaqsan tahay suuradaa kalena markaysa waxaan oo dad fara badnayna ku baraarugsanayn lagana yaabo markaysagaa masaa'il khatara inta la iska dalo haddii la doono hadduu doono dimaa iyo dhiiga ku saabsan in la yidhahdo markaysaga culama la weydiiyeyna aynay jirin la yidhahdo hadhow markaysa waxaan markaa waa ijtihaadi ma dan baanu leenahay haddaanu markaysa waxaan markaa khata'na lafteeda ajar baanu helaynaa al ajar baanu helaynaa ya arrinka noocaas waa arrin baila arrin bail oo waxa weeye markaa aasim buu noqonaya mar haddaanu xadul ijtihaad gaadhin yani waxa weeye arrinka markaysa waxaan markaa tallaabsiga oo iskaga tallaabsaday aasim buu lafteeda ku yahay walow haba is yidhahdo waad ijtihaade wa huwa mujtahidku aasimun mid dambaabay waaya mataa maa qasara goortuu taqsiir waxa la yidhahdo la yimaado fii nadarin yani markaa eegista masalada uu eegayo ee uu markaa yani ka ijtihaadayo uu taqsiir kula yimaado wafqan wifaaqay isku waafaqsan yihiin darteed ee ladaa man qadara idi ciddii garanaysa dhammaantood ay isku waafaqsan yihin culamado dhan baa isla ogol inuu aasim xaalkaa yahay wlxukmu min mujtahidin kayfa waqac duna shuduudi naqduhu qad imtanac wlxukmu xukumku min mujtahidin mujtahid markaysagaa xaggiisa kayfa waqac yani marka wlxukmu xukumku min mujtahidin xaaluu mujtahid xaggiis ka ahaaday kayfa waqaca si kastuu u dhacaba duuna shuduudi naqduhu imtanac yani shaadnimo la'aanteed yani naqduhu markaysagaa burinsi burista uu buraya qad imtanaca waa markaysagaa mumtanic buu noqday duuna shuduudin shaadnimo la'aanteed ilaa ida nasa aw ilijmaaca aw qaacidatan khaalafa fiiha qad ra'w ilaa ida nasa aw ilijmaaca aw qaacidatan khaalafa fiiha qad ra'w fiima buu qoroqorolaya nusakha qaarkood oo nusakha sida nasruuruudka iyo waana fiiha ee fiima ma aha yani ilaa ida nasa ay ilaa idaa khaalafa nasa nas inuu khilaafo mooyaane yani marka awil ijmac ama ijmac u khilaafo aw qaacidatan ama qaacida u khilaafo fiiha markaysaga ijtihaadka gudihiisa uu ku khilaafo qadra aw saa wa arkeen aw ijtihaadahu ama ijtihaadkiisa uu khilaafo aw ilqaysa aljali ama qiyaaska jaliga uu khilaafo cala asaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo aw bigayri lmuctali ama markaa qawlka sarreeye qawiga uu khilaafo aw xakama bigayri lmuctali fii madhabihi ama uu ku xukumo yani qawlkii sarreeya ee bimacnaa qawiga ahaa ama mashhuurka ahaa fii madhabihi madhabkiisa gudihiisa markaa yani ku sarreeyey ee raajixa agtooda ka ahaa qawl aan ahayn hadduu ku xukumo yani markaasna waxa weeye wuxuu noqonayaa mid la burinayo wain wasala lirutbati tarjiixi fanaqdun xadar wain wasala hadduu gaadho lirutbati tarjiixi darajada markaa wax kala arjaxaada fanaqdu yani burinta marka isagaa la burinayo in xadara mamnuuc bay noqotay wqadim aضaciifa in jaraa camal bihi liأjli sababin qad itasal waqadim hormari buu ku yihi alضaciifa qowlka daciifka in jaraa camalun hadduu camal ku dareero bihi lagu camal fala liأjli sababin sabab darteed markaysagaa u hormari sababtaasoo qad itasala la xidhiidhay waxa uu inoo tilmaamaya halkana yani mas'alada ay ahlucilmigu yidhaahdaan alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaadka ijtihaad laguma buriyo ama alijtihaadu laa yunqadu biijtihaadin milih ijtihaadka laguma beriyo ijtihaad lamida masaa'il laga istisnoodaa jira oo xukunkii ijtihaadka u dhacay la burinayo masaa-ishaas waxaa ka mid a hadduu xukunku markaysagaa nas khilaafo waa la burinaya hadduu ijmaac khilaafo waa la burinaya qaacida kuliya hadduu khilaafo waa la burinaya wakadalika markaa qiyaas jeli hadduu khilaafo waa la burinaya haddii waxa weeye uu khilaafo yani ijtihaadkiis ninkan baaba markaysaga waa mujtahido wuu ijtihaado ijtihaadkiisi markuu ijtihaaday ayuu xukum marka ijtihaadkiisa ku gaadhay inuu waxa weeye ijtihaadkii intuu ka tago taqliid ijtihaadkii intuu ka tago inuu khilaafo ama taqliid ha ku khilaafo ama si kale ha u khilaafe inuu khilaafo ijtihaadkii yani markaa uu xukunka ku helay inuu khilaafo ma banaana waa ijtihaaday ijtihaadkiisi muu xukun ku gaadhay xukunkaa uu ijtihaadka ku gaadhay xukum khilaafsan hadduu wax ku xukmo iyadana waa la burnay oo mulzam waxa uu ku yahay xukunkaa uu ijtihaadka ku gaadhay inuu wax ku xukmo waayo dee wuxuu maleeyey sidaa inuu xukumkii ilaahay yahay si khilaafsan inuu la yimaada uma bano suwarka noocaasa ayaa laga reebaa culamada qaarkood oo yidhi markaysa waxaan markaa qiyaaska jeligaa markaa looma burinayo ee saddexda hore waa loo burinaya hadduu ijtihaadkiisa khilaafana ku daro iyadana waa la burinaya yani waa jiraan bacdi kaleo culamada ka midoo ku daray haddii waxa weeye madhabtiisa qawlka agtooda raajixa ka ah qowl aan hayn hadduu wax ku xukumo waa muqallid ninku oo muqallidiin waa xukumo miyay tahay yani culamadu waxay yidhaahdeen ijtihaad baa loo shardiyaa markaysagaa qaadaaga ijmaacyana waaba kusoo naqliyeen xadiidkaa laftiisana waa loo deliishaday shawkani iyo sadiiq xasan khan iyo waxay odhanayaan markaysa waxaan markaa muqallid hadduu ninku yahay oo uu markaysaga wax xukumo waxa uu soo gudagelayaa waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaika hum lkaafiruun waayo waxa weeye isagu ma sheeganayo xukumkii ilaahay uu soo dejiyey inuu kan yahay waxa uu leeyahy waa xukumkii sheikh fulaan wey iyo sheikh callaan weeyaan buli mar haddii sidaas yadaa markaa uu leeyahay in waxa weeye xukunkaas uu xukumaya xukunkii ilaahay inaanu ku sheegi karaynin ayaa markaa tacda de waxay noqonaysaa uu soo gudagelayaa buu odhanayaa sadiq xasan khan iyo shawkani waman lam yaxkum bima anzala allah fulaika hum lkaafiruun waxay kaloo odhanayaan markaysaga muqallidku yani marka alqudaatu halaasa qaadiyaani fi nnaari waxidu fi ljanna waxaa ka mid ahaa markaysa waxaan markaa rajulun yani lam yacrif ilxaqa waqadaa linnaasi cala jahlin fahuwa fi nnar waa qaadiga muqallidka abuu odhanaya shawkani ninkaa jahliga wax ku kala xukumaya aan kala garanaynin wax ila xaqa daliilkiisaa lagu gartaayo isaguna daliilku ku garan maayo ninkaasi markaysa waxa waa qaadiga markaysa waxaa markaa muqallidka ah ninkaa weeyaan marka waxa weeye siday u suurtoobi kartaa qowl aan raajix ahayn ayuu wax ku xukmay oo madhabtiisa ku sugan waana muqallid sidaasi waa sida asalka ah laakiin waxa markaysaga ahlucilmigu ay sheegeen yani daruuratan baa markaysa waxaan muqallidku haddii wax dhaama la waayo daruuratan buu muqallidku markaysa waxaan markaa qaadi u noqon karaa xaalat likhtiyaar maahe waa xaalat lidiraar lidaruura baan u banaanaanaya oo waayo haddii markaysaga mujtahid la waayo ama cid isaga dhaantaba haddii la waayo waxa marka ay noqonaysaa dee labay joogtaa inuu markaysagaa dadkii isagu intuu garanayo taqliidkaa inuu ku xukumo iyo in la yidhahdo markaysaga war maya intaana idinku xukumi maayo xaqtaana uma lihiye idinku sidaa doontaan isu fatwooda oo caynkaa doontaan meeshaa doontaan iskala dhaca nin walowba waxaa doonto isu fatwood nin walowba waxaa doonto ku camal sidaasa noocaasina waa bail shareecadiina waa ka fogaansho badan tahay idan markaysa waa waxa weeye yani daruuratan bay u asaxaysaa qadaaga markaysa waa markaa muqalidku lidaruura ayuu u asaxaya marka hadduu madhabtiisa qawlkii raajixa agtooda ka aha uu ku xukumi waaye qawl marjuux agtooda ka ah uu ku xukumo taa lafteeda xukunkeeda waa la burinaya maxaa sidaa loo yidhi waa loo burinaya maxaa loo yidhi sababta loo yidhi xukunkiisa waa la burinaya waxa weeye waxaa iska dhici kara markaysagaa mid gabaldaya ah a wadaad baa beri loo bixiyey baa laga gabaldaye a gabaldaye sidiisay wejiga kuu gudgudubtaa waa markaa yani bahal yar oo geed yar baa la yidhi oo marba cadceeddu xaggay ka jirto u jeestaa wadaadka gabaldaya maxaa loogu bixiyey ba la yidhi waxaa loogu bixiyey qofka u yimaadee su-aasha weydiinayuu hubsan jiray markaisagaa xagguu jecel yahay dabeedna xaggaasu qiil doonaya qiil xaggaa waafaqayo uguu baari jiray a gabaldayaa dabeedna de wuxuu iska noqon karaa gabaldayo marba markaysaga wa yani mid buu markaysa waxaa markaa qiil u baari karaa waaba tay ay ka dhigeen mahmaaho ay yidhaahdeen minhaaj nimaad jeceshay masale ugama weydi masalo ugama weydid waatay saas yadaa yidhahda marka culamada qaarkood baaba yidhi marka waxa weeye qaadigu haddii aanu markaa xadulijtihaad aanu gaadhin waa in markaysagaa raajixa iyo madhab mucayana iyo raajix waa in lagu qaydaa wa ilaa hawaa soo geli karta waxa weeye markaysagaa midba waxa weeye si buu uxukumi karaa marka culamada qaarkood baaba yidhi marka waxa weeye qaadigu haddii aanu markaa xadulijtihaad aanu gaadhin waa in markaysagaa raajixa iyo madhab mucayana iyo raajix waa in lagu qaydaa wa ilaa hawaa soo geli karta waxa weeye markaysagaa midba waxa weeye sibuu u xukumi karaa wuxuu odhan karaa markaysagaa kan saasaan doortay kana sidan baan doortay ijtihaadkii baaba taqayuro isbedel war shar soo adiga sidaan ku xukuma maya ijtihaadku waa taqayuraa waa isbedelaan markaa saasuu odhan karaa marka calaa kulli xaal rutbatu tarjiix laakiin hadduu gaadho raajixa mulzam kuma aha marjuuxi isagaa arjixi kara ila ka hore raajixaaba rag baa arjaxa hadduu markaas noqday waxa weeye kaas waxa weeye wax kala arjixi karaya ee rutbatu tarjiix gaadhay a hadduu sidaas yahay oo mujtahidulfutyo yahay waxa markaa uu samayn karaa marjuuxa inuu wax ku xukumo oo tarjiix isagaa marka isagaa samayn kara walxukmu xukumku min mujtahidin xaaluu mujtahid xaggiis ka dhacay muqalid hadduu ka dhaco hadda halkaa kuma jiro yani markaa muqalid hadduu ka dhaco in waxa weeye aan la naqdin karin markaysaga waxaan markaa ma tilmaamin ee mujtahid hadduu ka dhacaa markaysaga waxaa laga warrama taas iyada ah taqyiidka sidaasuu markaysagaa u gelinaya waa dhici kartaa in la yidhahdo xaalka waxa weeye daruuratan qadaaga jaahilka loo muqalidka loo asixiyey yani waxa weeye masalada wuxuu kala mid yahay yani sidii ijtihaadka mujtahidka aan loo burinayn baan qadaagiisana loo burinaynin waa qawl saaiqa inuu sabaab yahay baa laga yaaba insha alla waxaa loo yidhi marka yani ijtihaad ijtihaad ma buriyo tacliilka ay ku dhisan tahay maxay tahay waxay ku dhisan tahay law law jaaza naqd naqd lijtihaadi lajaaza naqd naqd hadduu bannaanaan lahaa ijtihaadkii in la naqdiyo ijtihaad la mida lagu naqdiyo lagu buriyo waxa bannaanaan lahaa kii lagu buriyeyna mid la mida in lagu buriyo kaana mid la mida in lagu buriyo ilaa maa laa nihaaya halumma jaraa sidaasuun loo wado dee inaan axkaamtii markaysa waxa salba yeelan oo weligeed kii walba la yidhaha waa la burin karaa ayaa ka dhalanaysa dee arrinkaasna waxa weeye masaalixii wax loo tartiibiyey qadaaga iyo markaysa waxaan markaa yacni loo dhigay oo qaطcu nisaaca ahayd yani meesha waa ka baxaysa idan tacliilku wuxuu keensanayaa in la yidhaahdo naqdigu ma banaana yani naqdigaasi hadduu banaanan lahaa ka lagu buriyeyna in la buriyaa banaan lahayd ka lagu buriyeyna in la buriyaa la banaan lahayd sidaasu in loo wado weligiiba mid kastaba in laha ijtihaad waa la burin karaa dee nihaayaba inaanu yeelana nisaacba aanu go-in saasaa ka dhalanaysa arrinka nocaasna waa arrin baila tasalsul baa ka dhalan wax baila ka laazimaya wixii bail ka laazimana waa bail wlxukmu xukumku min mujtahidin xaaluu ka dhacay kayfa waqac si kastuu dhacaba duuna shuduudin naqduhu mtanac naqduhu burinta la buriyaa qad imtanaca markaa mumtanic buu noqday duuna shuduudin shaadnimo la-aanteed ilaa idaa khaalafa inuu khilaafo mooyaane fiiha gudaheeda ku khilaafo ijtihaadka gudihiisa annasa nas u khilaafo
aw ilijmac ama ijmac khilaafo aw qaacidatan uu khilaafo qad ra'aw sidaas way arkeen waa iska tamaamulbay aw ijtihaadahu uu khilaafo aw ilqays aljeli ama qiyaas jelya uu khilaafo cala alasaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo aw bigayri lmuctali aw xakama uu ku xukumo markaa bigayri lmuctali qowlkii markaa sarreeye raajixaha qowlaan ahayn fii madhabihi madhabtiisa gudihiisa ku raajixaha wa in wasala hadduu gaadho birutbati tarjiixi darajada tarjiixa ee wax kale arjaxaada hadduu gaadho fa naqdu markaysaga burinta la buriyahayna xadala mamnuuc bay noqotay wallahu aclam subxaanaka allah الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد أقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزيم مع التزامه مع التزام ما له أو مطلقا وبعضهم بنصه تعلقا ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا إن يكن لا لقاطع قد رجعا إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه ت- تول بين وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر وقدم الضعيف ضعيف كمركا هرمري إن جرى عمل هدي عمل قدر ربه سغل عمل فلا لأجل سبب سبب درتدو مركا هرمري سبب تاسو قد اتصل لحريدي بمعنى وحاوت الماما يا وجهه in waxa weeye haddii yacni maslaxo raajixa oo keensata in markaa lagu camal falaa yacni marjuuxa waqtiyada qaarkood haddii markaa yacni camalfalka lagu camalfala ay markaa dhacday oo markaa yacni ay in badan ku camal faleen yacni ta noocaasa in sabab raajixa lagu markaa yacni maslaxo raajixa in loo hormarin karo ta noocaasa ayuu markaa inagu tilmaamaya ama maslaxo raajixa haddayna ku jirin laguma camal fali karo wailaa markaysaga waxay noqonaysaa waxa weeye in raajixa un lagu camal falo saas yadaa bay noqonaysaa wa hal yaqiisu ma qiyaasanayaa dul usuuli ku usuusha u saaxiibka cilmi usuul fiqiga yaqaanay in cudima haddii la waayo nasu imaamihi imaamkiisii uu qallidanayay naskiisii haddii la waayo alladii lahu lazim imaamkaasu markaa uu laazimay bimacnaa waxa weeye hadduu markaa naskiisii masalada inuu nasgareeyey oo si cad u sheegay haddii taa la waayo masaaishu sheegay ma uga qiyaasan qaadan karaa maca iltizaami maa lahu aw mulaqa ama marka yani ma uga qiyaas qaadan karaa caalim kaleba markaysaga waxa ma looga qiyaas qaadan karaa hadalkiisii maca iltizaami maa lahu yacni isaga oo markaa aqbalaya wixii u sugnaaday imaamkaas aw mutlaqan ama isagaan taas ku taqayudaynin yani markaa ma qiyaasan karaa wa bacduhum bacdi culamada ka midna tacallaqa binasihi naskii imaamkaasunbuu markaa yacni cuskaday oo waxauu yidhi wax kale markaa ma qiyaasanayo waxa uu nasgareeyey bes ayuunbuu markaysagaa ku fatwoon karaa wax kale ma odhan karo bimacnaa waxa uu tilmaamayaa muqallidkii qallidanayey imaam a'immada ka mida cilmiga usuul fiqigana yaqaanay haddii markaa naskii imaamkiisa u waayo yacni taqliid ma la iman karaa saddex qowl buu ku soo naqliyey inay maalikiyadu markaa ka leeyihiin qowl waxa uu leeyahay waa qiyaasan karaa isagoo markaa usuushii imaamkiisa markaa laazimaya oo usuul imaam kale kuma soo saari karo bacdi kalena waxay yidhaahdeen maya markaisagaa waa qiyaasan karaa usuushii imaamkiisana waxba inuu ku taqayuda maahae sidii lakhmi buu madhab kale kusoo saari karaa usuusheedii iyo qawaaciddeedii uu kusoo saari karaa sidii wadaadkii lakhmi la odhan jiray baa samayn jiray bacdi culammada ka midna waxay yidhahdeen wuxuu qiyaasanayaa ma jiraan ee waxa weeye masaa-ishii uu nasgareeyey imaamkaasi keliya ayuunbuu cuskanayaa wax kale ma odhan karo sidaas iyadaa bay yidhahdeen aqwaashaa saddexdaa bay ka leeyihiin marka waxa uu ugu hormariyey qowlka ah markaysagaa inuu markaa qiyaasan karo laakiin wuxuu laazimayaa usuushii imaamkaas qowlkaasuu markaa ugu hormariyey oo yacni inuu agtooda marka uu yahay yacni ka yacni ugu qawisan oo kale ayay ishaari kartaa madaahibta kalena sidaa ay isugu khilaafeen oo kale iyaguna ay isugu khilaafeen sida markaysagaa shaarixba markaysagaa uu tilmaamayo marka cilmiga usuul fiqiguna waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa cilmiga ugu muhiimsan culumta markaa ijtihaadka oo waxa weeye xagga haddii laga eego ijtihaadka yacni baahida ay culumta kale u qabto baahida culumta kale u qabo ijtihaadka markaa yacni baahidu u qaba aada iyo aada uga badan aada iyo aada uga badan ilaa culamada qaarkood marka ay yidhahdeen sida sheekh markaa dahabi oo kale uu odhanayo yacni ciddii waxa weeye tidhi imaamun baan qallidanayaa in marka ijtihaad wixii la odhan jirayna waa la xidhay horaa albaabkiisii loo arbuday oo loo xidhay oo ma fura yacni ciddan qallidanayaana waa imaam fulaanun yacni barashada uu baranaya cilmiga usuul fiqiga waxa uu tilmaamaya inay iska cabas tahay oo bimacnaa waxa weeye yani laba mid weeyaan in wakti lumin uu uga jeedo iyo inuu faa'iide inuu ka helo uga jeedo faa'iide inuu ka helo hadduu uga jeedo taas iyadaa horuu isaga xidhay oo waxa uu yidhi ijtihaadkii waa laga faaruqay oo waa la xidhayoo yacni taqliid wax la yidhahdo unbaa saaran marka cilmigan usul fiqiguna qofka wuxuu ka anfacayaa ijtihaad buu ka anfacaya ama dariiqii ijtihaad loo mari lahaa itibaac iyo waxyaalo la mida ayuu markaa qofkii yacni markaa ka anfacaya haddii markaysaga waxaan markaa uu leeyahay faa'iide la'aanteed baan iska baranayaana taasna waxay tahay markaysaga waa mid cabasa markaysaga iska dheeldheel oo kale ayay ka dhigan tahay oo tacabka iyo daalka iyo waxa uu ku markaa samaynayo waa mid markaysaga yacni aan yacni muhiimad saasi ku sugnayn yacni imaamu dahabi baa saas yidhi waxaana ka soo naqlinaya suyuudi ayaa raddu calaa man akhlada ila alardi yacni markaa ayuu ku soo raraya wahal yaqiisu ma qiyaasanaya dul usuuli kii usuusha u saaxiibkaha in cudima haddii la waayo nasu imaamihi imaamkiisa naskiisa haddii la waayo alladii markaa kaas oo lazima lahu lazim uu laazimay imaamkaa uu laazimay yani naskiisii masalada uu nasgaraynaya haddii la waayo ma qiyaasan karaa maca iltizaami maa lahu isaga oo markaa iltizaamaya bimacnaa aqbalaya iltizaamka dib baynu ka sheegi doonaaye yacni waxa weeye isagoo aqbalaya wixii imaamkaa u sugnaaday aw mutlaqan ama isagaan taas waxba ku taqayudaynin oo isku laaziminaynin marka waxa weeye xataa marka usuul kale iyo qawaacid kale kusoo saaraya ma qiyaasan karaa wa bacduhum bacdi culammada ka midna tacallaqa wuxuu markaa cuskaday binasihi naska markaa imaamkaasunbuu cuskado oo waxa uu yidhi wax taa ka hadhay ma qiyaasan karo walam yudaman ijtihaadin dayaca in yakun laa liqaaicin qad rajaca walam yudaman laguma damaan xukminin oo marka inuu qaandhabo laguma xukminin ijtihaadinkii ijtihaad u saaxiibka ahaa oo dayaca markaysagaa wax markaa lumiyey bimacnaa islaafiyey ama baabi'iyey in yaku hadduu yahay yani markaa qad rajaca mid ka noqday laa liqaaicin qaacina aan uga noqono daliil qaaica aan uga noqono daliil danniya uga noqday xaalka caynkaasa laguma damaan xukminin ilaa markaysaga waxaan markaa haddii aanu mujtahid ahayn ay laa yakun markaa mujtahidan haddii aanu markaa mujtahid ahayn fahal yadmanu ma qaandhabayo aw laa yadmanu mise ma qaandhabayo ay fiihi aqwaalun baa ku sugan in lam yakun minhu tawallin bayinu haddii markaysaga waxaan markaa maamulis uu maamulay oo isagu fuliyey oo cadi haddaynay taasi jirin yacni markaysaga waxaan markaa waxaa ku sugan yacni markaa khilaaf baa markaa ku jira laakiin haddii waxa weeye isagu marka uu fuliyey xaalka noocaasa markaa isagu waa qaandhabayaa taasi khilaaf ma laha wain yakun hadduu yahay muntasiban mid markaa isu taagay yacni markaa fatwo ama qadaa isu taagay oo dabeedna itlaaf uu ka dhashay intuu ku khata'ay mas'aladii fannadaru yacni nadarka yacni markaa sida uu keensanayo ama nadarku daaka kaas oo tadmiinka iyo qaandhawga a weeye wifaaqan cinda man yuxariru yacni markaa xaalay isku waafaqsan yihiin ciddii markaysaga masaa-isha taxriirisa oo dhamme ay isku isla ogol yihin o isku waafaqsan yihiin waxa uu halkana inoo tilmaamayaa waxa weeye ciddii fatwoonaysay wixii marka ay ku fatwoodeen hadday ku khata'aan ama qaadiguba wuxuu xukumay hadduu ku khata'o ma qaandhabayaa mise qaandhabi maayo waxa uu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye uu mufti un iska yahay oo iska fatwooday laakiin aanu markaa fatwadii aanu markaa u taagnayn oo muntasib aanu u ahayn oo mid qadaagii ama fatwadii loo xil saaray haddii aanu markaisaga waxan marka aanu ahayn ee marka waxa weeye uu fatwoodo mujtahidna uu ahaa yacni mas'aladiina weliba uu ka noqdo khata'nimadeedii markay u caddaato uu ka noqdo yacni wuxuu u noqday in daliil qaatica aynu ahayn daliil danniya uu yahay xaalka noocaasa markaisaga laguma damaan xukminayo oo waxa weeye maadaama yani la yidhaahdo alijtihaadu laa yunqadu biijtihaadi milih ama laa yanqudu markaa ijtihaadun alijtihaadu laa yanquduhu ijtihaadun ijtihaadka ijtihaad ma buriyo ama ijtihaadka ijtihaad la mida laguma buriyo sidaas si la-eg ayaan waxa weeye yani marka aynay u ahayn mid yani lagu qaannimo qaan xukminayo yani shay ijtihaada lagu qaannimo xukminayo aanu ahayn haddii aanu markaysa waxaan markaa xaakim aanu ahayn taasi waa hadduu xaakim marka uu yahay hadduu markaysa waxaan mujtahidkaasi xaakim yahay hadduu xaakim aanu ahayn yacni ma qaandhabaya mise qaandhabi maayo waxaa loo kala qaadayaa ma isagaa fuliyey mise cid kalea fulisay hadduu isagu fuliyey yacni xaalka noocaasa waxay noqonaysaa bikayri khilaafin inuu markaa isagu qaandhabayo sidaas iyadaabay noqonaysaa qaandhaw ka imanayo haddii laakiin markaa isagu aanu fulinin taas yadaa khilaaf baa ku sugan laba qowl baana ku jira waa qaandhabaya iyo markaa ma qaandhabayo ayaa ku sugan oo qaantu yay fuulaysaa hadduu qaadi yahay ama xaakim yahay ama markaysa waxaan markaa yacni saas oo kale qaantu markaa ayay fuulaysaa aqwaal baa ku sugan laakiin sida raajixa waxa weeye waa in markaysa waxaan markaa qawl waxa uu leeyahy baytulmaalka qowlna waxa uu leeyahy markaysaga caaqilada yani labadaa qowl baa markaysaga ugu saa'iqsan yani markaa waxaanay markaa yidhaahdaan culamo badani arjaxaan hadduu qaadi yahay ama xaakim yahay waxa markaa qaandhowgu markaa oo laga bixinayaa baytulmaalka waayo caaqilada markaysaga haddii la yidhaahdo yani waxaa dhici karta markaysaga inay caaqiladii ku badato oo masaa'il badan markaysaga uu sidaas ku xukuma ayaa surowda marka dambena markaysaga masaa-ishii inuu xukumo yacni inuu reerkiisii qaan usoo jiido isagoo taa ka baqanaya ayaa waxaa dhici karta inuu ka taxadiro oo markaysaga yani uu kaba baqo kiisas badan inuu xukumo qaar hadhow baa markaysaga dabada laydin qabsan doonaayo yani markaysaga qaan laydin weydiin doonaa markaa si aan taasi u dhicin yani waxa weye waxaa dhici karta masaa'il badan inuu ka gaabsado oo xukumi waayo ayaa markaysaga oo ka maago ayaa ka dhalan karta marka sidaas aawadeed baytulmaalka inay tahay yani qaantuna yani qowlkaas baa la arjaxa walam yudaman laguma damaan xukmin du ijtihaadin kii ijtihaadka u saaxiibka oo dayaca markaysaga wax yani tadiciye bimacnaa lumiyey waxaa loo jeedaa itlaafiyey in yaku hadduu yahay qad rajaca mid ka noqda ilaa liqaaicin qaacina aan uga noqon laguma damaan xukmin ay falam yudman falam yudaman ilaa marka isaga ay laa yakun ilxaakimu yani mujtahidan haddaan xaakimku mujtahid aanu ahayn fahal yadmanu ma qaandhabaya aw laa yadmanu mise ma qaandhabayo in lam yakun yani aqwaal baa ku sugan in lam yakun waa haddii aynay ahayn bay aqwaashu ku sugan tahay minhu tawallin yani markaysaga waxaa markaa maamulasho isagu maamusho oo bimacnaa fuliyaa oo bayinun yani markaa cadi haddaan taasi jirin yani waxa weeye khilaafkaasaa ku jira laakiin hadduu isagu fuliyo munafidkii uu yahay xaalka noocaasa wuu qaandhabayaa wain yakun muntasiban hadduu yahay markaysagaa mid qada ama fatwo isu taagay fa nadaru yani markaysagaa nadarku yani daaka kaasoo tadmiinkaa weeye wifaaqan yani xaal laysku waafaqsan yahay cinda man yuxariru cidda masaa-isha taxriirisa oo taxqiiqisa faslu fi taqliidi fi lfuruuc والتزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل يلزم غير ذي اجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يطق وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقه متسع وليس في فتواه مفتي يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع من لم يكن بالعلم والعدل اشتار وحصل القطع فالاستفتاء انحضر وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدد وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعود waxau halkana sheikhu kaga warramaya taqliidka maadaama ijtihaadkii uu inooga soo warramay buu halkana taqliidka kaga warramaya culammadu waxay isweydiiyaan ijtihaadka iyo taqliidka waxba ma u dhexeeyaan mise waa labadaa martaba oo keliya siday markaa bacdi culammada muxaqiqiinta ka midi ay mareen ijtihaadka iyo taqliidka markaa martaba udhaxaysa martabadaasna martabatulitibaac baa la yidhaahdaa martabatulitibaac waxay markaa noqonaysaa mas'aladii markaa waa raacay oo caalim horoo ku fatwooday ama ka ijtihaaday buu ku raacay waxaanu u raacay qallidasho uu iska qallidanaya ma aha ee aqwaasha kale markuu u eegayo markaa waxay cuskanayaan ayuu qowlkani la quwa batay markaasuu sii qowlkan baa ka raajaxsana aqwaasha kale sidaas iyada aawadeed yacni markaa ka noocaas oo kale waxay noqonaysaa yacni itibaac bay noqonaysaa oo taqliid ma aha oo taqliidkii waxbay kaga bedelan tahay waayo markaysagaa xujadii iyo daliilkii u cuskaday wuu garanaya ee caalimku cuskaday mujtahidka ahi yacni markaa ijtihaadkiina waa ka duwan tahayo yacni isagu masalada kama ijtihaadana cid ka ijtihaaday buu ku raacay sidaas aawadeed markaysaga waa martabo bayna bayna oo labada xaaladood udhaxaysa waana sida dalabatulcilmiga markaysa waxaad masaa-isha fahmaysaa yacni marka ay u badan tahay weeyaan oo masaa-isha markay culammadu markaysaga caddayso oo si fiican u sharaxdo xaalka noocaasa markaysaga masaladu inay waadix tahay oo bimacnaa xaqu kaa yahay waa u caddaanaya oo waa garanaya yacni nafsi ahaantiisi iyo markaa yacni keligiina daliilka muu garanoo arrinka saa kuma garan ee wuxuu ku fahmay markii la waadixiyey dabadeed laakiin isagu iskii markaysaga ulama soo bixi karo masaa-isha kama ijtihaadi karo marka sidaas aawadeed ayaa martabada noocaasi martabatulitibaac la yidhahdaa jirta culamada qaarkoodoo iyagu yidhi waxay u noqonaysaa nooc taqliidka ka mida inay iska tahay sidaas yadaabay noqonaysaana waa jira oo ibnu taymi oo kale la weydiinaya oo la odhanayaa ina mujalladka shan iyo soddonaad ahayd baan filaya waxa markaa la weydiiyo lagu yidhi waxaad ka warantaa nin markaa nin baa waxa la nin baa waxa dhacday baa lagu yidhi caalim buu garanayaa xujada uu deliishaday caalimkaasina waa garanaya laakiin markaa culammada kale iyo adiladooda iyo waxay cuskadeen garan maayo laakiin caalimka iyo deliilkiisa si fiican buu u garanaya ninka noocaasa markaysagaa xaalkiisa ka waran yacni waxa uu markaa yani sheikhu odhanayaa yacni markaa culammada mujtahidiintaa kaasi kama ma kama mid ahay cawaamta muqallidiinta abuu ka mid yahay buu odhanaya hadduu markaysaga xujada markaysaga caalim keliya garanayo laakiin wixii isaga khilaafsanaa caalimkaas waxay cuskadeen iyo waxay deliishadeen aanu sidaas markaa u garanaynin yacni waxa weeye garashada uu kan daliilkiisa garanaya inuu caamadii muqallidiinta ahayd ka mid yahay taa ka saari maysa buu odhanaya saas waxa uu ku odhanaya mujalladka shan iyo soddonaad laakiin safxaddii ma soo eegin yacni markaa saas iyadaa buu ku odhan jiray marka calaa kulli xaal culamada qaarkoodna martabatulitibaac bay markaa ku magacaabeen inay saa'iqtaho la cuskan karo waa la isla ogol yahay ee tasmiyadii markaysa waxa magacowga ayuunbaa markaa khilaafka ku sugnaaday xataa markaysagaa cidda yacni taqliidka markaa wada diidaysa sida daahiriyadoo kale yacni waa ogol yihiin martabada noocaasee martabatulitibaac la yidhaahdo waa mid markaysaga ay ogol yihiin weeyi huwa iltizaamu madhabi lgayri ay huwa markaysagaa taqliidku iltizaamu madhabi lgayri madhab cid kale leedahay in markaa la aqbalo weeyaan ilaa cilmi daliilihi daliilkiisa markaysagaa garasho la garanayo markaysagaa la'aanteed la aqbalo alladii markaa daliilkaasoo ta'asala marka asal mas'alada u noqdo laga deliishanayo yacni markaa daliilkaas iyadaan la garanaynin in madhabtaa la aqbalo ayaa waxaa la yidhaahdaa taqliid baa la yidhaahdaa taqliidka waxaa laga keenay min alqilaadaa laga keenay oo bimacnaa qalladahu waxaa looga jeedaa qoorta yani markaa si aan qoortaadoo kale aan markaysagaa sudhnahay weeye qoorta kuu sudhni weeye qoorta kuu sudhni waqalliduu amrakum lilahi darukum raxba diraaci biamri lxarbi mudalica buuhi yacni shaacirkii waxau ihi waqalliduu amrakum arrinkiina waxaa qoorta u sudhaan oo bimacnaa mas-uul uga yeeshaan lilahi darukumu yacni darartiinu ilaahay bay u sugnaatay bimacnaa waxa weeye wanaag oo dhan markaysaga ayaa samaynaysaan waxaa wanaag leedihiin rabbi bay u sugnaadeen oo ilaahay baa mulkiyey ilaahay baana markaa jirsiiyey raxba diraaci yacni markaysaga ay rajulan nin oo raxba diraaci markaysagaa daaqadiisa iyo awooddiisu ay waasax taho ballaadhan tahay awood badan oo karti badan oo mudalican yacni markaysagaa ka feedha buuxsadoo aad u yaqaana biamri lxarbi dagaalka markaysaga arrinkiisana aad u yaqaana yacni mudalican buu markaa qoray ee waa mudalican oo daad iyo markaysagaa da' kala dambeeya yacni markaa way idalaca bimacnaa waxa weeye waa ka feedha buuxsado aad buu u yaqaanaa baa laga tilmaamaya marka macnahaas waa macnaha luqawiga macnaha markaysaga waxaan markaa isilaaxiga ah waxaa la yidhaahdaa yacni madhab cid kale leedahay qaadashada la qaato ayaa markaa la yidhahdaa ama la aqbalo iltizaamna macnaha looga jeedaa waxa weeye waa aqbalaad weeye ama waa aliijaab cala nafsi ama waa qabuul sidaas iyadaa bay ahlucilmigu ku fasiraan saas aawadeed buu maxamed ibnu ismaaciil asancaani yacni kitaabkiisa ijaabatu saa'ilka la yidhahdo waxa uu ku odhanayaa waliltizaamu xaasilun binniya yani waa shicirkii markaysaga waxaan usuul fiqiga ah ee uu isagu tiriyey marka yani shicirkaas oo kitaab kafi la yidhaahdo oo marka yani usuul oo nasar ah ayuu shicir u bedelay markaasuu dabadeedna sharxay waxa uu odhanaya waliltizaamu xaasilun binniya waqiila yakfii waxdahu waqiila bal bilibtidaa waqiila biictiqaadihi liqawlihi aw saa'ilin can muraadihi markaasu isagoo sharxaya waxa uu yihi liana niyata mabaadi'u lcamal waxa uu yidhi markaysaga waliltizaamu xaasilun biniya lianna waxa uu yidhi wadalika bian yaczima cala alcamali biqowli imaamin mucayanin sawaءun camila aw la wa hada qowlu ljumhuur lianna niyata mabaadi'u alcamali waasaasuha fainahu ida nawaa camala saara lahu xukmuhu wa hada alqowlu lwalu qowlka hore waxa weeye iltizaamku waxa weeye niyaduu ku xasilayaayo bes inuu go'aansado inuu qowlkaa ku camal falo intaasaa iltizaam la yidhaahdaa aqwaashii ahlucilmigu soo naqlinaya wuxuu isagu iska odhanaya ma aha qowlka wathani maa afaadahu qowluhu waqiila maca lafdin yakunu aw camal yani waxa markaysaga waxaa la yidhi yani markaa lafdi waa inuu weheliyaa niyada ama waa inuu camal weheliyaa yani marka labada mid ahaan buu yidhi markaysaga labadii inuu isku darayo markaysaga ma afaada akhasu min alawal liannahu dama ila niyati axada amrayni allafdi walcamal yacni labadaa mid ahaan inay raacdo casmigii ayaa markaysaga iltizaam la yidhahdaa buuri qaaluu liana aliltizaama iijaabun cala nafsi waxay culamadaasina yidhahdeen iltizaam waxaa la yidhahdaa naftoo wax lagu waajibiyo bimacnaa la aqoonsado waxaas inay kugu waajib yihiin culammadu ka soo naqlinayaan falaa budda min allafdi kanadri aw ilcamali likawnihi aqwa fi dalaalati min anniya waducifa kawnuhu iijaaban bal huwa ikhtiyaaru minhu yacni iijaab inuu yahay weliba waa la daciifiyey oo markaysaga waxa la waa doorashada uu doorto inuu ku camal falo taas iyadaabaa waxaa la yidhaha iltizaam la yidhahdaa marka iltizaamka dad baa waxay moodaan markaysagaa inay yacni shayga haddii aan lagu camal falin oo la samaynin inayna iltizaam ahayn aqwaasha ahlucilmigooda ka odhanayaan markaa sidaas iyada ah weeyi marka ijaabatu saa'ilka sharxu buqyat ilaamil adigu safaxaadka markaysaga meelaha ugu dambeeya laga eegayaa yacni waa ka halmaamo markaysaga ma soo qorin ee safxadii yacni waa iska jus keliya yani awaakhirka kitaabka ayaanu saas ku odhanaya marka arrinkan ku saabsan markaysagaa taqliidka arrinka ku saabsan taqliidka culammadu marka hore waa isku khilaafsan yihiin bacdu ahlicilmi way diidayina waxay leeyihiin marka taqliid in la sameeya ma aha oo madahab markaysagaa mucayana markaysagaa layahay madhabtaasaan qallidanaya kayrkeedna waxba ka guri maayo waxaan ka dhegaysanayaana ma jiro yacni markaa qaabka noocaasa in la yidhaahdo waa la diidan yahay culamo badan baa diidan amaa waxa weeye markaysagaa ruuxii caamiga ahaa inuu yacni aan cilmi waxba ka aqoonin ciddii cilmile inuu weydiiyo isagaan madahab mucayana ku taqayudaynin ta noocaasi markaysagaa waxay tahay mid yacni markaa laysla ogol yahay qur'aankuna tilmaamay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun qur'aanka waa laga deliishaday ama nusuusta waa laga deliishaday wakadalika axaadiista nebigaana sala allahu alayh wasalam waa laga deliishaday hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aalu wakadalika markaysagaa xadiidka kale ee nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa ninka uu imanayo acraabiga oo dabeedna ku odhanayo inankaygu wuxuu ka sinaystay cala imra'ati haada ayuu ka sinaystay ahlu cilmigii baan weydiiyey waxaana ii sheegeen in waxa weeye inankayga markaysagaa boqol jeedal inay saaran yihiin sidaas yadaabay markaysagaa ii sheegeen iyo sanad markaa in la masaafuriyo saas yadaa buu markaa tilmaamayey nebigu sala allahu alayh wasalam kuma inkirinoo ma odhan maxaad markaysagaa ahlucilmiga u weydiisay ama maxaad markaysagaa hadalkaas u qaadatay yani markaa yani nebigu kuma odhan waa u taqriiriyey marka yani madhab mucayana markaisagaa lagu taqayudayo oo la odhanayo fulaan baan qallidanaya cid khilaafsan marka isagana qowl ka dhegaysan maayo sidaas iyadaa la odhanaya waa arrin markaysa waxaan markaa isagu markaa waa dambe yimi oo markaa yani saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo salafkii aynay ku dhaqmi jirin qaar kalea kusii mubaalaqoodo waxay yidhaahdeen markaysaga waxaan arrinka noocaasi waa arrin markaysagaa waajiba bay yidhaahdeeno yacni afarta madhabood madhab ka mida qofku waa inuu qallitaa ijtihaad wax la yidhahdaana ma jiri karo sidaas aawoodee afartaa madhaboodna laga bixi kari maayo ciddii afartaa madhabood markaysagaa khilaaftaa waa daallun mudilun waa mid markaysagaa habowsanoo isagu lumay dadkana luminaya sidaas iyada aweeye wax saa khilaafsanna markaa uma banaana qaala bnu najaar laa yalzamu alcaamiya atamadhubi bimadhabin ya'hudu birukhasihi wa cazaa'imihi fii ashhari alqowlayni qaala sheekh taqyadiin ibnu taymiya u jeeda في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف أيضا في جوازه يعني مركا ابن تيمية waxa markaa uu tilmaamayaa in yani la waajibiyo oo la yidhaahdo yani madhabtaas qofkaas markaysagaa yani markaa caalim culamada ka mida ama imaam a'immada ka mida in la yidhaahdo waxa weeye waa kugu waajib inaad hadalkiisa wada qaadataa oo aad markaysagaa wax kasta uu amro iyo wax kastoo uu reebo iyo wax kastoo uu diido inaad markaysagaa sideeda u qaadataa waajib bay kugu tahay arrinka noocaasa waxaa ku sugan buu ihi daacadii nebiga sala allahu alayh wasalam wax kasta lagu adeecayey yacni cid kale in lagu adeeco bimacnaa tajriidu lmutaabaca in daacadii rasuulka sala allahu alayh wasalam loo gaar yeelo iyo mutaabacadii loo khaalis yeelo yacni marka arrinka noocaas ah yacni markaa khilaaf la khilaaf ayaa ku sugan oo waxa weeye cid yacni markaa sidii rasuulka loo adeecayo oo kale cid loo adeecayo ayaa meeshii ka soo baxaysa arrinka noocaasna ijmaacii culammada ama selafka ayuu khilaafsan yahay buu ibnu taymiya odhanaya arrinkaas wuxuu ku saabsan yahay markuu leeyahay khilaafulijmaac waxa weeye waa in la yidhahdo waa waajib oo bimacnaa la yidhahdo qowlka imaamu shaafici baa waajib kugu ah oo ma khilaafi kartid ama la yidhahdo markaysagaa qowlka imaam axmed baa kugu waajiba ama abu xaniifa ama maalik yacni saas oo kale la yidhahdo mid mucayana oo ka mida markaysagaa a'immada kaasaa kugu waajiba markaysagaa in la yidhaahdo oo hadalkiisa markaysagaa ma khilaafi kartid ta noocaasa markaysagaa waxay tahay mid yani ijmaacii selafka khilaafsan weeye oo selafka arrinka agtooda yani saddexdii qarni mid ka jiray ma ahayn oo talow haddaa markaa waajib bayaanu ahaanay ma bannaan tahay oo mid markaisaga yani jaa-isa ma taba bannaan arrinkaa jawaaska laftiisa markaisaga waxaway shiikhu waa ka tawaqufay oo waxa u yihi wa fii jawaasihi fiihi maa fiihi yani bannaanaanshaha xataa ay bannaan tahay oo la yidhahdo markaisaga waxaan markaa caalim culamada ka mida ama imaam a'immada ka mid a ayaa rukaskiisa iyo cazaa'imtiisa awaamirtiisa iyo nawaahidiisa wuxuu markaisaga xalaal ka dhigayo wuxuu xaaraan ka dhigo shay kasta oo markaa lagu qallidanaya aan markaisaga kelmaddan lagu khilaafayn yacni arrinka noocaasa inay bannaan tahay sidaas in loo qallito lafteeda wixii ku sugan baa ku sugan buu yidhi oo waxa weeye arrinka noocaasa qudheeda waa ka tawaqufay wa qaala aydan waxaa kaloo markaisaga uu yidhi ibnu taymiya in khaalafahu liquwati daliilin aw ziyaadati cilmin aw aw taqwa faqad axsan walam yaqdax fii cadaalatihi arrinkaasi cadaaladiisana waxba yeeli maayo haddii cid daliilka qawisan uu arko dabeedna uu khilaafo walam yaqdax ama walam yuqdax fii cadaalatihi bilaa nizaacin yani cadaaladiisana waxba yeeli maayo ama waxba markaa lagu dhaliili maayo yani markaa muran lagu muransan yahay la'aanteed wa qaala ayضan bal yajibu fii hadihi alxaali wainahu nasu axmed yani markaisaga waxan hadduu daliilka qawisan arko yani inuu ku camal fala waxa weye waa shayga waajibka ku ah waana sida imaam axmed markaa tansiisiyey wakada qaala yani ibnu najaar waxa uu yihi wakada qaala alquduri alxanafi sheikha quduri la yidhaahdo yani a'immadii markaisaga xanafiyada ayuu ka mid ahaa khaiib albaqdaadi ayaa markaisaga ragga u tatalamuday cilmiga ka qaatay ka mid ah ee wax ka wariyey marka waxa weeye kitaab mukhtasar oo markaisaga waxa fiqiya oo aad markaisaga yani xanafiyadu u ictimaado shuruux badanna la saaray ayuu markaa leeyahay waxa uu yihi wakada qaala alquduri alxanafi ma danahu aqwى facalayhi taqliiduhu fiihi walahu liftaau bihi xaakiyan madhaba man qalladahu wadakara ibnu hubayra ana min makaa'id الshayطaani an yuqiima awhana fi lmacna tucbadu min duni illahi mila an yatabayana alxaqu fayaqula hada laysa madhabana taqliida limucadamin cindahu qad qadamahu cala alxaqi sharxu lkawkab lmuniir mujaladka afraad afar boqol iyo shan iyo toddobaatan ilaa afar boqol iyo lix iyo toddobaatan yani waxa uu tilmaamay markaisagaa sheikh kale oo markaisaga waxaan ibnu hubayre la yidhaahdo inuu maalikii ah baan filayaa markaisagaa culamadii kutubta sharaxday markaisaga axaadiistaana waa ka mid oo kitaab la yidhahdo alifsaax yani can macaani saxaax la yidhahdo mujaladaad badana ayuu leeyahay ragga itifaaqyadiiyo umuuraha noocaasa markaisagaa soo naqliyana waa ka mid ahaa culamadii qarniyada dhexe ayuu markaisaga waxaan markaa ahaa marka waxa uu yidhi marka makaa'ida shaydaanka iyo dhagarihiisa waxaa ka mid ah inuu awthaan ama sanamo xagga macnaha wax markaa sanamo ka noqonayo ilaahay sukadii la caabudayo inuu markaisagaa dadkii u sameeyo ayaa dhagarta shaydaanka ka mida taasina waxay ahaatay sida qofkii inuu xaqu u caddaado adilada kitaabka iyo sunnadu u caddaato oo uu dabeedna markaisagaa taa uga soo jixinjixi waayo o u yidhahdo laysa hada madhabana layaha nabigaas sidaa yidhi sala allahu aleyh wasalam uu yidhahda madhabtayadii ma aha markaa ta noocaas ah yani waxa weeye inuu markaa ka hormariyey sheekh fulan yani hadalkii nebiga sala allahu aleyh wasalam sheekh fulan inuu ka doortay oo markaa sheekh fulan hadalkiisa hormariyey yani markaa sidaas yada ah oo kaanahu inuu la masaynayo amaba uu ka fadilayo ay macna ahaan u eg tahay